madaxweyne maxamed cabdulaahi oo ka hadlaya isku soo bah duco ah oo loo sameeyey gudoomiyihii hore gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer yariisow ayaa soo hadal qaada dagaalka dowladiisa ay kula jirto al-shabaab isagoo xuseyn oo soo mara marxado kala duwan cadowga nahaya oo aan dagaalka kula jirno wuxuu soo socday muddo dheer marxalado badanna waa soo maray oo kala duwan wuxuu hadda taagan yahay waxay taagan yihiin inay isqarxiyaan inay isqarxiyaan ayay taagan yihiin markii ay u babacdhigi waayeen ciidamadeenna geesiyaasha ah oo hadda markii ugu dambaysay ay ka qabsadeen maxaanku idhaahdaa berrire iyo mubaarag iyo owdhegle uma bacdhigi karaan madaxweynaha ayaa sheegay al-shabaab xilliga inay isticmaalayaan xeelado cusub iyagoo isticmaalaya dadka weliba ku wada aan u naxariisano ayuu ka sheegay fagaaraha laakiin inay qof maskiin ah oo waxba garanaynin ay ku soo dhex daraan dadka oo noo eg oo qaarkood aan u naxariisanayno ay ka raadiyaan halkaas inay dhibaato ka sameeyaan oo haldoorkeenna ay ku dhibaateeyaan waa meeshii ugu dambaysay waxaa loo baahan yahay inaan geesinimo ka qaadno inaan dhiiranaan ka qaadno inaan xoojinno la dagaalankooda inaan adkeenno amnigeenna inaan adkeenno wada shaqaynteenna madaxweynaha ayaa ugu dambeyn kaga dhawaaqay garoonka kubadda cagta corns stadium in laga bilaabo maanta loogu magac diray guddoomiyihii geeriyooday injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariisow maanta waxaan ugu magac darnay stadia coni stadiumkan waxaan ugu magac darnay cabdiraxmaan cumar cismaan cismaan cabdiraxmaan yariisow yaan ugu magac darnay sacrificekuu soo maray naftiisa u huray waa naga mudnaa intaan iyo in ka badan qof kasta oo halyeey ah oo waddankan wax ku kordhiya contribution sameeyana sidaas yaan u xasuusanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waa ka adkaanaynaa cadowga meel kasta ay joogaanna waa ugu tagaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanan ka qaadaynaa wixii dhacay geesinimo iyo adadkeen yaan ka qaadaynaa wasaaradda amniga gudahana maanta war ayay ka soo saartay qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose kaasay ku geeriyoodeen guddoomiyaal degmo agaasimayaal iyo duqii muqdisho wasaaraddu waxay sheegtay qaraxa inay fuliso ruuxa weynay ah oo ahayd mid ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka kana tirsaneed shaqaalaha aqalka dowladda hoose warka waxaa lagu sheegay in labada gabdhood oo mid isqarxisay aysan marin hanaanka hubintii loo baahnaa ee shaqaalaysiinta marka loo eego wasaaradda amniga gudaha ayaa sidoo kale xustay in ruuxan haweeneyda isqarxiyey qaba baahiyaha gaarka ah madaxda gobolka u muujiyaan caadifad gaar ah maadaama baahi gaar ay qabtay balse ay ka faa'iidaysto sidaasi wasaaradda amniga tafaasiil intaas si dheeraada kamaysan bixin marka laga raabo inay sheegto inay jiraan dad loo soo qabqabtay qaraxaasi cabdulqaadir okey v o a muqdisho